ishaya cutubka lixii soddonaad haddaba boqor xisqiya sannaddiisii afar iyo tobnaad ayaa seen xeerib oo ahaa boqorka cashuur ku kacay magaalooyinkii deerka la ahaa oo dalka yuhuudda oo dhani wuuna qabsaday oo boqorkii cashuurna wuxuu lakiish ka diray rabshaqah oo ciidan fara badan wata oo wuxuu boqorkii xisqiyah ugu diray yerusalem oo wuxuu is-ag taagay biyomareenkii balliga sare kaasoo ku dhex yeel waddada beerinkii dharmayraha oo markaasa waxaa u soo baxay elyakiim ina xilqiyah oo reerka u sarreeyey iyo shebna oo karaaniga ahaa iyo yo'ax ina asaf oo ah taariikh qorihii markaasaa rabshaqah wuxuu iyagii ku yidhi waxaad xisqiyax haddeer ku tidhaahdaan boqorka weyn ee boqorka cashuur ah wuxuu kugu leeyahay war waxaad ku kalsoon tahay oo aad isku hallaynaysaa waa maxay waxaan kugu leeyahay waxaad tidhaahdaa dagaal waxaa loo haayaa talo iyo xoog laakiin afka unbaad ku tidhi haddaba waadiga iga falagoobayee bal yaad isku hallaynaysaa bal ogow waxaad isku hallaynaysaa oo uul ahaan u qaadanaysaa cawsdurkan burburay kaasoo ah masar oo isna haddii nin ku tiirsado gacantuu kaa galaa oo kaa mudaa oo boqorku masar oo fircoon ahu saasuu kaluu uu yahay kuwa isaga isku halleeyey oo dhan laakiinse haddaad igu tidhaahdid waxaannu isku hallaynayaa rabbiga ilaahayaga ah miyuusan isagu ahayn kii meelihiisii sare iyo meelihiisii allabarigaba uu xisqaaya wada dumiyey isagoo dadka yahuudda ah iyo dadka yeruusalaamba ku leh meeshan allabariga horteeda waa inaad ilaah ku caabudeen haddaba waan ku baryayaaye bal sharad la dhigo sayidkayga oo ah boqorka cashuur haddaba waxaan ku siin doonaa laba kun oo faras haddaad rag fuula u heli kartid bal sidee baad u celin kartaa sirkaal ka mid ah kuwa ugu yaryar ee addoommada sayidkayga oo sidee baad masar isugu hallaynaysaa inay ku siinayso gaari fardood iyo rag fardoodley ah haddaba miyaana rabbiga la'aantiis ugu kacay meeshan inaan baabi'iyo rabbiga wuxuu igu yidhi dalkaas ku kac oo soo baabi'i markaasaa elyaqiim iyo shebna iyo yo'ax waxay rabshaqah ku yidhaahdeen waannu ku baryaynaaye nagula hadal afka reer suuriya annagoo addoommadaada ah waayo isagaannu garanaynaa oo ha nagula hadlin afka yahuudda iyadoo dadka derbiga duljooga ayna maqlayaan laakiinse rabsheeqeh wuxuu iyagii ku yidhi sayidkaygo ma wuxuu ii soo diray inaan sayidkiinna iyo idinka erayadan kula hadlo sow iima uu soo dirin nimanka derbiga dul jooga inay saxaradooda cunaan oo ay kaadidooda idinla cabbaan markaasuu rabshaqa istaagay oo intuu cod weyn ku qayliyey ayuu afka yahuudda ku hadlay oo uu yidhi war maqla ereyadii boqorka weyn ee ah boqorka cashuur boqorkii wuxuu idinku leeyahay xisqiya yuusan idin khiyaanayn waayo isagu ma uu awoodi doono inuu idin samata bixiyo oo weliba xisqiya yuusan rabbiga idin aaminsiin isagoo leh hubaal rabbigu waa ina samata bixin doonaa oo magaaladan laguma ridi doona gacanta boqorka cashuur haddaba xisqiya ha maqlina waayo boqorkii cashuur wuxuu leeyahay nabad ila dhigta oo ii soo baxa oo midkiin waluba waxa ka cuno canabkiisa iyo geedkiisa berde oo midkiin waluba ha cabo biyo ceelkiisa inta aanan imaan oo idin kaxin dal dalkiinna la mid ah oo ah dal haruur iyo kamri leh oo ah dal kibis iyo beero canab leh iska jira oo yuusan xisqiya idin sasabin isagoo leh rabbigu waa ina samata bixin doonaa waayo qurumaha ilaahyadoodii midkoodna miyuu dalkiisii ka samata bixiyey gacanta boqorka cashuur bal meeye ilaahyadii xamad iyo arfaad oo meeye ilaahyadii sefarwayim iyagu miyey samariya ka samata bixiyeen gacantayda bal waa kuwee kuwa ku jira ilaahyada dalalka oo dhan oo dalkooda ka samata bixiyey gacantayda haddaba rabbigu sidee buu yeruusalaam gacantayda ugu samata bixin karaa laakiinse way iska aamuseen oo xataa ereyada keliya uguma ay jawaabin waayo boqorku wuxuu ku amray oo yidhi ha u jawaabina markaasaa waxaa xisqiya u yimid elyaqiim inay xilqiya oo reerka u sarreeyey iyo shebna oo karraanigii ahaa iyo yoo ah ina asaf oo taariqorihii ahaa iyagoo dhar jeexjeexan oo waxay isagii u sheegeen rabshaqah ereyadiisii